munaasabadan lakiishiid dhigaayo masjidu taqwa hogyaala xaafada buulembi ee magaalada mandheera kaasoo la dhisay qaab casriya si bulshada meelasee ku nool iyoonka cibaadaystaan walina dhisa hay-adad muxsiniin e dhismaha masaajid kunye eh kooyo baahi weyn qabeen dadka xaafada buulembi ee magaalada mandheera walina ku qeyb galaya dhagax dhiga culummo odayaalka deegaanka iyo qeybo shalgadisan ee bulshada aana ku mid ee culummada xaafada buulembi ee magaalada mandheero meelasey ku hadalan iyo waliba yoonkumaha dhagana dadka muxsiniinta ee basada ee qarashka laka dhisaa ee masaajidka yoona sheegay intii walfaylan yeetaa in masaajid la dhisaa dhisitaankiisi iimaanka ayay ka mid tahay qofka masaajidka markii dhisaa uurkiisa waxa ku jiro oo iimaam iimaan ah ayaa riixaa masaajidka xaggiisa u riixaa saa darteed imaam masaajidka dhisitaankiisa waxaad ka mid yahay tiirirka islaamkaad ka mid yahay meel aanad masaajid jirin islaan ma jirin saa darteed rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh asagoo marti eh oo qubaa ku soo hoyday masaajid ayaad ballaabay markiis ka tagay asagoo marti eh oo madiine aan weli xataa guri aan lahayn haddana masaajid ayaad ballaabay marka masaajidku aad arkaysiin diinta tiirkeeda iyo saldhigeeda waaye ninka dhisaayana waa nin iimaan ahlu iimaan waaye masaajidkii loo yaqaana masjid taqwa ayaa la cusboonaysiinayaa dib loo dhisaa insha allah waa kaas waa la dumi waad arkaysaan ninkan oo dhisi doonana insha allahu tacaala oo aan muxsinkeena walaalkeen xaaji xuseen moxamed oo ku magac dheer xuseen fannaa iyo owlaaddiisa waaye ilahay ha barakee saas ugu duceeyey walaalkeenaan ugu ducaynaya asaga iyo owlaaddiisaba allah ha barakee ilahay cumrigiisa ha u barakee xoolahaas masaajidkaan ilaahay ku dhisay subxaana wa tacaalaana allaha waxaan u mahad celinaynaa muxsinka masjidka noo dhisi doono xaaji xuseen fanaahi iyo carruurtiisa runtii masjidkan kuma ay bilaabin masjidkii berison oo taqaanay masjid yuusuf loo yaqaanay ragga dhisay way soo saas mahay marka asiga suldaanka ayaa dhiseen marka ilaahay ha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala xoolahooda xoolo barakaysan allah uga dhigo gurigaasuu sheekh maxamuud cabdikariim uu sheegaya oo jannada ku yaallo ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay kama habaabiyo ilaahay subxaana wa tacaala bedelka masjidka bedelkiisa ilaahay subxaana wa tacaala gurigii janna allah uga dhiso
ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa ku farxa meesha marka waa masaajid meel naxariis ilaahay loo soo doonto wey marka la galaayba la yidhaahdo allaahuma aftax lii abwaaba raxmatik ilaahu albaabaa naxariista ii fur la yidhaahdo ilaahay naxariistiis ku soo degto buqacada ilaahay ugu jecel yahay dhulka korkiis waa masaajidaha maanta sharafay noo tahay inaan taagnaano masaajidkan dhagaxdhigiisa isagooba horey u jiray sharafay noo tahay waxaan u dacaynaynaa insha allahu tacaala dadkii ka qayb qaatay fakar ahaan caqli ahaan maal iyo wakhtiba ku bixiyey dhammaantooda kuwa hore kuwa dambe dembigooda allah dhaaf alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah ilaahay ayaa cimri noo siiyey inaan imaanno maanta walaalkeenna ugu ducaynaynaa masaajidka allah ugu kaalmee ilaahay boqorka ugu kaalmee sida askar rabaydnidiis jacjo isu soo bixi allah ka dhiga aakharana ilaahay ha sii inta badan dhulka soomaalida iyo degaasa iyo weliba sanadooyinkan ka dembiya ka bada ee dhismayaalka masaajidka sida casriga ee landhisow oo basdaayna qarashaadka dad muxsiniinka iyo bulshada qeybo sheelgadisana